halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaal weli waxaad maqlaysaan redio ergo iminkana bacaadka gurgura ee magaalada hoobyo ka jira ayaa boqolaal qoys oo awel barakacayaal ahaa waxa uu ka barakiciyey xero ay degganaayeen kuwaas oo badankood xilliga kan ay hoyla'aani ku haysato gudaha degmada qaarkood qoysas kale ayay dulsaar ku yihiin saddexdii toddobaad ee ugu dambeeyey warbixintan waxaa gaalkacyo inooga soo diray waryaheenna jibriil cismaan cilmi cabdulaahi axmed sabriye iyo qoyskiisa oo ka kooban toddoba qof waxay muddo shan iyo toban cisho ah bannaan jiif u yihiin qabowga dabaysha xagaaga ee ka dhacaysa magaala xebeedka hobyo ee gobolka mudug qoyskani waxay muddo saddex sano ah barakac ku ahaayeen xero barakac oo ay degganaayeen ilaa afar boqol oo qoys oo ku taalla degmada saddexii toddobaad ee u dambeeyey gebi ahaanba waa laga guuray xeradaas markii uu ku habsaday bacaadka dumiyey aqaladii barakacyaasha uga samaysnaa jiingado iyo cooshash kaa sidii loo joogay bay dabayshaan ku furatay dabayshaan markay furato meel dad dhalo dugsiga markay hesho waxa dhan daqiiqaday ay dul maraysa sacaad baa dul maraya qof aragtimi qof kale loogama sheekay karo daqiiqad ilmama istaagi karaan qof waa yeeli ma istaagi karto labada indhood ay kaa tuuraysa xoogga ay qasto waaa ka nool marka dadkii xabad xabad oo ganagana ahaa ka muuqda meeshii adigu hadii waktiga bedelo waxaan leeyahay haddii umada ay yidhahdaan waa dhisayna wax dhisi kara iyo wax agteetaysa niba lama arko meeshaas cabdulaahi iyo qoyskiisa waxay iminka dulsaar ku yihiin qoys kale oo ehelkooda ah kuwaas oo aan u helin meel ay qabowga ka galaan hase ahaatee halkaas waxay ka heleen balbala yar oo aqalka reerka ka mid ah bacaadku waxa uu halis geliyey nolosha qoyskan bacaadkan oo guurguuraya ayaa teer iyo bishii hore dhibaato ku hayay magaalada hobyo iyo hareeraheeda barakaayaashan uu sii barakiciyey waxay ahaayeen dad markii hore xooluhu ay ka dhammaadeen oo ay ku adkayd helidda qutulduruuriga iyo maaraynta nolosha aas-aasiga ah iyagoo qaarkood xirfado kala duwan ku tiirsanaa qaarna gargaar sugayaal ayay ahaayeen xaaladda bini'aadamnimo ee dadkan ay wajahayaan ayaa ka sii dartay cabdulaahi muddo sanad ah ayuu ka shaqaynayay dhagax jebinta halkaas oo nolol maalmeedka carruurtiisa uu ka soo saari jiray maya wax shaqaaba ma jiraan maba la shaqeeye waa layska fadhiyaa markaan waaba laga xagaabaxa markan wax shaqaaba ma jiraan bacaadkaasaa socda sidaasaaba laskaga dhaafaa bacaadkaas daraaddiisaana laskaga dhaafaa gurigi la dhiso inta qodo dabayl ku dhufato haddaa dulkeetishutisidukeetigahameen oo baabiinahay dabayshaas inta ku furato guddoomiyaha degmada hubyo cabdulaahi axmed faat waxa uu raadio ergo u sheegay in xeradaani ay ahayd tan keliya ee degmada ku taal waxay ku dhoweyd xeebta koofureed ee degmada waxa uu sheegay in dabaysha xagaaga ee hadda ay dareemayaan ay ka badan tahay sidii hore oo ay ahayd in dabayluhu u dhacaan islamarkaana bacaadku uu guurguurayo balse uusan garanayn saamaynta heerka ay la eg tahay guddoomiyuhu waxa uu sheegay in dabaysha qabowga iyo bacaadka magaalada oo dhan si guud ay u saameeyeen oo xitaa dadka waayeelka ah iyo carruurta ayba ku adag tahay inay mararka qaar bannaanka magaalada uga baxaan ilmihii yararka waxaa ku dhacay dehydration qufac dabaylaha dartood qaarkood yani waxaan kuleeyahay ilaa fiisha ka baxaaya dabaysha qofka biyo biyo qubays maystaan biyo la-aan badana ka jirta magaalada oo dhibaatada laga qaakada caadadka iyo qof ku nool buush ama ku nool bac hoostiis dabayl socoto oo hawli ku socoto oo xawaaro ku socotona ay ku timaad carana qofku waa xabaan maa wadnadii waa dugme dabku waa ka damaa wax ay hayaana iska yaba dadka waa dhibaataysiinaya maamulka degmadu waxba kama qaban arrintan ilaa hadda waxaase uu sheegay guddoomiyuhu in heerka dhibaatada ay uga warrameen hay-adaha maxalliga ah ee ka howlgala degmada maamulka galmudug iyo dowladda federaalka ee soomaaliya si arrintan wax looga qabto sida cabdulaahi oo kale qoysas badan ayaa dulsaar ku ah eheladooda magaalada jooga waxaa qaar kale ay ku xaroodeen goobo loo waday inay noqdaan xarumo caafimaad iyo iskuullo halka tobannaan qoys oo kale ay hoyla-aan ku yihiin gudaha magaalada oo qudheedu bacaadku uu dhibaato ku hayo jidadka iyo guryaha aan dhagaxa ka samaysnayn dadkaas waxaa ka mid ah faadimo salaad geedi oo wadata siddeed carruura waxay bacaadka ka gashay meel loo waday xarun caafimaad halkaas oo si kumeel gaar ah ay ugu nool yihiin iyada iyo soddon qoys oo kale waa xarun ka kooban sagaal qol oo leh saddex musqulood dadka ku nool waxay seexdaan qololka barando xaruntu ay leedahay iyo deydka faadumo xilligan waxay ku jirtaa xaalad hubanti la-aana ma garanayso meel ay degayso haddii bacaadku sidaan sii ahaado ilaa dhammaadka xagaaga oo ku beegan bartamaha bisha sebteembar dhibaatada bacaadku weli waxay ku haysataa xarunta caafimaad ee ay galeen bacaadka dooshaas nooca oo geedan ahayn oo magaalo dugsigeeda u dhoweyn bay nagu soo saameyday marka waana xabaashay saas daraadeed aana haysato oo maaragtay wasoo guurnay sartaas shiiqana wasoo carafnay cawo iyo maalin way socotaa xataa wa waxaa isku daynaa meesha ka baxayna inaan iska xaaqno oo badeelo iyo wax ku qaadno aan iska jebina ilaa ma mari karno bacday noqonaysaa meesha aa ka soo gelayda guriga ama aa ka baxaydi markaa ka tegayda adeeg tegaydi
aabbaha qoyskeeda oo xanuun lugaha ka asiibay ayaa shaqo gebay halka curadka reerkuna uu qabo xanuunka dhimirka waxay xerada barakaca ka heli jirtay gargaar bini'aadamnimo oo ay hay-aduhu bixiyaan xilligaanse waxay garab ka heshaa dadka eheladeeda ah ee ku sugan muqdisho oo u soo dira lacag raashin ay ku iibsadaan caruurtu waa waxaas hadan dhawaaqooda kuu yeelayaano waa ilmo iska ayagoo dhan bacaadkaas iyo daaciidna waa aruurta xagayga ilaah nagabidiyaan taagana xagaygaas waa nalayaha ilaah cawi maalin u dhacay waa iska xabaalme wixi waa iska xabaalmaa maogtahay sabtaaba xabaalantay buushmiyaa dabayl u daahayda waa xabaalmay diidasa igu dhaceeda isaga dhammaantu macnagoo ku jirna dad duwana kasoo caray mahad maxamed faarax timcade oo ah khabiir arrimaha deegaanka si fiican u yaqaan kana warqaba xaaladda hobyo ayaa waxa uu sheegay in dhirtii deegaanka la shiday dhibaatada bacaadkana ay sii korortay arrintaa darteed laakiin dhir la-aantaa keenaysaa isleeya roobkii oo ka daahay roobabkoo ku yar dhultu waxa weeye risiqa ilaahay siiyoo kale markii caafimaad ahaan markii loo fiiriyo biologic ahaan dhirtu waxay ku nooshahay biyaha biyahana cirka gravitation bay samaysaa dhirtu waa soo jiidaysaa waana xasilisaa dhulkaas deegaankaas waa dhirtii waa la shiday dhir badan baa la shiday haddana badda dhinaca xigta bacadka kasoo bilowda xaraf dheere wuxuu jidadkii ka xiray ilaa golol hadda budbud lama mari karo wadooyinkooda dhan marka waa iska waxaa la yidhahdaa masiibooyin dabiiciya waaye annaga hadda dabayl bay ku eg tahay wax dugduminayso oo wax qarribaysa iyo ciid iyo bacaad wax aasaysa ku eg tahay waxa uu sheegay in geedaha ugu dhow ee bacaadka celin karaa hubyo ay u jiraan lixdan kilomitir waxa uu mahad ku taliyey in loo baahan yahay in dhir waaweyn lagu abuuro magaalooyinka hareerahooda taas oo nabaad ka soo celin karta jibriil cismaan cilmi radio ergo gaalkacyo wuu mahadsan yahay jibriil cismaan cilmi oo warbixintaasi magaalada gaalkacyo inooga soo diray haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinnada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiinna aad doonaysaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiinna iyo su'aalihiinna noogu reebi kartaan lambarka gaaban ee oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaasha nooga soo wici karaan ciidaha